جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raatiraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus صحبة ولات واستدركت آخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu soo xulnay inshaa allah idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah sidee ayay guutadii ugu awoodda badnayd kayaanka yuhuudda ugu fashilantay dagaalada khaza iyo lubnaan maxaase ka jira wararka sheegaya in la gumaaday saraakiishii iyo taliyayaashii ugu muhiimsanaa ee guutadaasi sidee ayay toddobaadkan warbaahinta caalamka diiradda u saaraysay burburka ciidankii ugu awoodda badnaa yuhuudda barnaamijkaah ayaan caawa insha allah idinkugu haynaa mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka qaaradda afrika oo shaaciyey tiro howlgallo ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad laba boqol oo askari howlgalladaas oo dhammaantood dhacay bishii la soo dhaafay war rasmi ah oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan weerarro toos ah iyo qaraxyo uu khasaare ka soo gaaray kufaarta afrikaanta iyo murtadiyiinta oo toddobaadkan ka dhacay bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinadii ugu dembeeyey ee howlgalladaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid a waxaa si weyn looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaannada walaayada islaamiga ah ee bakool qabanqaabada xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame kadib istishhaadkii suldaankii hore ee beeshaasi barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan sida ay wax u socdaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan mujaahidiinta alqaacidah ee galbeedka qaaradda afrika ayaa shaaciyey tiro howlgallo ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad laba boqol oo askari howlgalladaas oo dhammaantood dhacay bishii lasoo dhaafay haddaba weerarkaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ka dhacay islamarkaana uu khasaare ka soo gaaray kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu soo koobaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aynu diiwaan gelinay ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaasi oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya weerarka koowaad waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan weerarkan ayay mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa ceelka deegaanka buulaxaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose halkaas oo ay maleeshiyadaasi ridada ah biyo ka dhaansanayeen weerarkan barakeysan ayaa allaha fadligii u dhacay sidii loo qorsheeyey maleeshiyada murtadiintana waxaa halkaasi looga dilay lix murtad oo laba ka mid ah ay saraakiil ciidan tahay halka looga dhaawacay toban kale sidoo kale toddobaadkan waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen maleeshiyada murtadiinta ee ku sugan deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkaasi ayaa allaha fadligiisa lagu dilay lix askari oo murtadiin ah halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba kale waxaa murtadiinta weerarkaasi lagu dilay ka mid ahaa shuceyb xuseen cumar tahliil maxamed yuusuf goomey maxamed cali weheliye muuse maxamed gacal iyo cali khaliif abuukar waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu weerarkaasi kusoo khaniimeysteen hal qori oo b k m ah iyo saddex qori oo a k afartan iyo toddoba ah howlgalladii toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ahaa howlgal qarax ah oo lala beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan kufaarta uganda oo ku socdaalayay afaafka hore ee deegaanka buufow ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ku dhintay afar askari oo ugandhays ah oo laba saraakiil miinabaarayaal ah ay yihiin halka sidoo kale lagu dhaawacay saddex askari oo kale gubashadu waa gaaritow ah ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale dagaal culus oo toos ah toddobaadkan ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee degmada bardaale ee wilaayada bay saddex askari oo etoobiyaan ah ayaa howlgalkaasi lagu dilay halka afar kalena lagu dhaawacay howlgalladii toddobaadkan waxaa ka mid ahaa weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo mooto la socday kuna socdaalayay duleedka degmada afgooye maleeshiyadaasi waxaa inta la xaqiijiyey weerarkan dhabagalka looga dilay laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen laba qori oo a k afartan iyo toddoba ah howlgalladii toddobaadkan waxaa ka mid ahaa weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo doonaysay inay soo galbiyaan kolonyo sahay waday una socotay saldhigga ciidamada cirka maraykanka ee beliduugle dhimashada murtadiinta ee kamiinkan waa ilaa lix askari halka lagu dhaawacay sagaal kale oo isla murtadiinta ka tirsan waxay sidoo kale mujaahidiintu weerarkan kusoo khaniimaysteen gaari cabdibile ah oo uu qori ku rakiban yahay halka ay waxyeello xoogan gaarsiiyeen gaari kale oo cabdibile ah waxaana howlgalkan ka warbixiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan maanta waxaa ka dhacay dagaal makamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doon weyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana wataala mehiis ku socdaalay loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana wataala wuu gaarsiiyey haniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilahna ku mahadsan jazaak allahu khayran inta aan xusi korno cadowga ilaahi subxana wataala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyeelle ay soo gaartayna waa jirtaa dabcan kulley beertii lagu dagaalamay iyo yaaleen madadkii iyo baktigii cadowga waxaweyaan laga dilay waxaa iidan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibile ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxaweyaan gacantooda soo gaday ilaahi subana wataala ayaan ku mahadsan cadowga sidaa la socoto meelahaas iyo deegaankaas inta badan waa ku socdaalaan walaalahana kamayn ayay u dhigaan ilaahi subana wataalana waafajiyey wayna ku guuleysteen weliba waxay kasoo kala baxeen degmada afgooye kuwa gurmud ah ayaa kasoo baxay dhinac kalena dhinac balidowlena kuwo kale ayaa ka imaya gaari waxayna wadeen galbinayaan gawaari sahay geysay balidogle cadowgaas labada meel kasoo kala baxay labadana way jabeen ilahi subana wataala ku mahadsan labadoodana meelihii ka kala yimaadeen ayay u laabteen waa hal meela loogu dhigay kuwii gurmadkana dee mugtahay soo baxay oo soo aaday nimankan galbinayay iyagana waxaweyaan kamiin ayaa loo dhigay kuwan kalena waxaweyaan waa meesha lagu helay waadi deegaan aan kala fofogeynaya waxaweyaan kamiinka loogu wada dhigay deegaankaas ayaa lagu beegsaday ilahi subana wataala ku mahadsan labadoodana waxaweyaan barta ay ka kala yimaadeen ku laabteen waxay rabeen inay ciidankii mogtahay gawaaridii sahayda keentay inay celiyaan saa la socoto cadowgan degan baledoogle in badan dee wuxuu isku dayahay sahay inuu gudbisto weliba sahayda dee qaabka u gudubtooda waa la yaqaanaaye dee sahayda waxay ku gaartaa guluf ciidan iyo iyo waxaa la daba dhigaa iyo mogtahay iyo ciidan ilaalinaya la daba dhigaa gawaarida sahayda geenayso waxaweyaan walaalahana in badan ayay meesha ku beegsadeen jidgooyin badan ayaa loo dhigay waxaweyaan si fudud kuma gaarta sahayda u gudbayso maalin kasta waxaweyan waa lagu beegsadaa waana lagu naafeeyaa waxaweyaan waa ka go-een waag hore diyaaradii waxba marku kiisan jireen way u suurageli weysay wadada inay marsadaan waxaweyaan isku dayeen dad kale inay adeegsadeen isku dayeen inta way u suurageli adahay walaalahana mar kasta waxaweyaan cadowgaas inay naafeeyaan dhuunta ay ka jiraanna waxaweyaan waxaweyaan qorshihiisa mar kasta way kama zuulayaan haddana way ku jiraan insha allah sidoo kale waxay toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu howlgal qaraxa ku gubeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah qaraxaasi oo ka dhacay gudaha degmada dayniile waxaa inta la xaqiijiyay allaha fadligiis ku dhintay afar askari oo murtadiina ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaana murtadiinta ku dhaawacmay qaraxa ka mid ah bishaar siyaad kaasi oo horey usoo noqday taliya urur dhaawiciisuna mid garaab ah ayuu ahaa cabdiwahaab haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen kuwooda ugu waaweynaa waxaan markan eegaynaa dhacdooyinka kale gaadiid ay wateen maleeshaadka murtadiinta ayaa magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku kala dilay dhalinyaro soomaaliyeed kuwaas oo ay si bareer ah u jireen dhacdadii ugu dambeysay oo toddobaadkan dhacday ayaa laga soo tabiyey duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug askar murtadiin ah oo watay gaari cabdibile ah ayaa lasoo sheegay inay jiireen mooto ay wateen dad shacaba waxaa halkaasi ku geeriyooday wiil dhalinyaro ah kaasi oo magaciisa lagu sheegay shucayb maxamed sharmaake gaariga nooca ciidamada ayaa jiiray xilli uu ku socday mooto dhugdhugleeyah waxaana meydkiisa la dhigay mid ka mid ah xisbitaalada gaalkacyo sidoo kale dhacdo tan la mid ah ayaa dhowaan ka dhacday meel u dhow isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho inkastoo ay dhacdan dhicin toddobaadkan balse waxa ay xiriirinaysaa dhacdadan lagu dilay wiilka dhalinyarada ah ee mootada ku socdaalayay ee murtadiintu gaariga ku jirsiiyeen duleedka magaalada gaalkacyo dhanka kale soddon qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil toddobaadkan ka dhacay gudaha wadanka kenya inta la hubiyey ugu yaraan toban qof oo kenyan ah ayaa dhintay halka labaatan kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kadib markii ay shil culus ku galeen qaybo ka mid ah dalka kenya shilkan baabuur ayaa laga soo tabiyey waddada isku xirta ismaamulada kisumu iyo kakameega gaar ahaana buundada iguhu ee ku taal webiga reer varyala dhacda shilkaah ayaa timid ka gadaal markii booyad shidaal siday oo uu dareewal ku xakameyn waayey ay ku dhacday laba ka mid ah gaadiidka mataatuuda loo yaqaan oo kusii jeeday dhanka shafakali warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha kenya waxay soo sheegtay in dadka dhaawacyada ah la dhigay cisbitaalada kale ah mbaale iyo kan guud ee kakamega waxaana laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee ay ku sugan yihiin badi dhaawacyadaasi cabdiwahaab dhanka kale mujaahidiinta ka howlgala galbeedka qaaradda afrika ayaa soo saaray tirakoob ay kusoo bandhigayaan khasaaraha ka dhashay howlgalladooda milatari ee dhacay bishii lasoo dhaafay ee rabiiculakhir ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay bishii lasoo dhaafay fuliyeen howlgallo isugu jiray dagaalo toos ah kamaa-in qaraxyo iyo camaliyaad isishaadi ah howlgallada dagaalada tooska ah waxay ahaayeen ilaa soddon howlgal dhabagalladuna waxay ahaayeen ilaa lix kamiin qaraxyada ay tirakoobka ku sheegeen mujaahidiintu kow iyo toban qarax camaliyaadka isishaadiga ah ayaa lagu sheegay inay ahaayeen ilaa saddex howlgal oo isishaadi ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta ee nusratul islaam almuslimiin fuliyeen ilaa afar howlgal oo madaafiic ah howlgalladan kala duwan oo ka kala dhacay wadamada kala duwan ee mujaahidiintu ka howlgalaan waxaa allaha fadligii ay sababeen dhimashada in ka badan boqol toddobaatan iyo afar askari oo cadow ah waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu howlgalladaasi ku gubeen in ka badan soddon iyo laba gaari waxay sidoo kale mujaahidiintu gacanta ku dhigeen in ka badan afar gaadiid ah iyo boqol iyo toban mootooyin nooca dhugdhugleyda ay soomaalidu u taqaan lix iyo toban qori oo r b g ah iyo laba boqol toddoba iyo toban qori oo hubka noocyadiisa kala duwan ah cabdiwahaab xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa inagaynta أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhagaysateen kuwo kalena waa ay inoo soo socdaan markan iyo xubintii hadalhaynta toddobaadka sidee ayay guutadii ugu awoodda badnayd kayaanka yuhuudda ugu fashilantay dagaalada kaza iyo lubnaan maxaase ka jira wararka sheegaya in la gumaaday saraakiishii iyo taliyayaashii ugu muhiimsanaa ee guutadaas sidee ayay toddobaadkan warbaahinta caalamka diiradda u saartay burburka ciidankii ugu awoodda badnaa yuhuudda qodobkaas waxaa xubinteennii hadalhaynta toddobaadka inoogu faahfaahinaya ilyaas cabdulaahi oo aalaaba qodobkan inoo soo diyaariya waad mahadsantahay cabdiwahaab waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo aan caawa diiradda ku saari doonno qodob saacadihii lasoo dhaafay si aad ah u qabsaday warbaahinta caalamka waana in burbur xooggan uu ku yimid mid ka mid ah guutooyinka ciidan ee maamulka sahaynada uu sida aadka ah ugu faani jiray guutadan oo lagu magacaabo guutada jowlan ayaa tan iyo markii ay gashay iska horimaadyada ka socda gudaha marinka khaza iyo koonfurta dhulka lubnaan waxay la kulmeen khasaare xooggan oo aysan taariikhdoodu diiwaangelin tan iyo xilliga la aasaasay waxaa lagu waramayaa misena si aad ah uu ugu baahay warbaahinta caalamka saacadihii ugu dambeeyey ee isbuucii lasoo dhaafay in guutada jowlan ay muddadan sanadka ah weysay taliyaashii iyo saraakiishii sarsare ee lagu aasaasay waxaa si kama dambays ah loo xaqiijiyey in dhammaantood lagu wada dilay gudaha khaza iyo koonfurta dhulka lubnaan taasoo hadda ka dhigan in guutadan ay taagan tahay meel bannaan ah cabdiwahaab jowlan waxaa u diiwaangashan inay tahay guutada ugu badan ee ciidanka yuhuudda waxaana lagu waramayaa inay hogaamisay dhammaan dagaaladii carabta iyo kayaanka sahaynada waxayna ahayd guuto la isugu geeyay saraakiisha iyo askarta ugu khibradda badan maamulkan isugu yara israa'iil waxaana mar waliba lagu soo dari jiray ay warbixinadu leeyihiin askarta ugu sarsareysa ee tababarada ka soo baxa waxaana loo arkay gudaha kayaanka sahaynada inay tahay guutada ugu sarreysa ee uu askari waliba doonayo inuu ku biiro balse xaaladdeeda ayaa ugu dambeyn ku soo ururtay in hadda meel cadla ah ay ku soo dhacday dhammaanna dhegta dhiigga loo wada daray saraakiishii hoggaanka u haysay benyamin netanyahu ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu bartiisa ekis ee horey loo oran jiray twitter-ka uu ku soo baahiyey sawir qalbijab uu ku muujinayo oo uu kaga hadlayo guutada aljowlan saameyn xooggan ayayna ninkan ku yeelatay burburka ku yimid guutadii ugu xooganeed ee uu ku faani jiray ee jowlan guud ahaan inahaas ayaan kusoo afmeeraynaa qodobkan iyo xubintii hadalhaynta toddobaadka aan iminkana u wada laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka ارجع صحبة ولا واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa waxaa si weyn looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee bakool qabanqaabada xafladda caleemasaarka suldaanka cusub ee beesha hadame kadib istishaadka suldaankii hore ee beeshaasi haddaba sida ay wax u socdaan iyo qabanqaabada goobta ay ka dhici doonto insha allah xafladda calimasaarka suldaanka cusub waxaa ku sugan wariyaheenna cali aadan cabdulaahi caliyare haye cali soo dhowow bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaan ku sugannahay halka lagu qabanayo xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadamo halkan waxaa ka socoto qabanqaabo xoogan oo ku aadan diyaargarowga maalinta la caleemasaarayo suldaanka guud ee beesha hadamo ugaas maxamed xasan bunow goobtan si aadah ayaa loo qurxiyey guud ahaan magaaladan waxaa ka socdo diyaargarow xoogan munaasabadda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadamo lajinadii loo saaray diyaarinta xafladan halkan waxa ay ka qabteen shaqo wanaagsan oo insha allahu tacaala dad badan oo kasoo qeybgeli doona munaasabadan la rajeynayo in wax badan oo ay ku farxaan ay halkan ku arki doonaan gudaha howlkan haatan waxaan kula kulmay oo ku sugan oo welina howl halkan ka haya qaar ka mid ah howlwadeennada loo xil saaray in munaasabadda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadamo halkan ay ka qabtaan soo dhawow adeer marka hore magacaaga aadan cali
ka waran dareenkiina farxadeed dareenka farxadeed iid iidamay waa maasha allah ungii boqolkiiba boqol iid aan sareeya kulli hafladaas yaan is diyaariyohayn waqti ilaahay ninka dhakiyo aragaana wali ilaahay ku rajayaana inimay waa hat sida winaag hata ningma wada ku lama raabsan ini ninka gebigawta hoolka kulley haalshii lanki gudaajay kajar waa baragohay hool oo eedan qiimo badan may waaha miisaska iyo kuraaso iyo alaabta laka diyaariyay sida roog camal iyo inshaagada eed iyo eeda lignadaamiy tan kale may waaha taasba may dheera macnaha wali- oo inshaagada raayid eh oo hoolka lahka wareejiy weli gudaajay ka surinaada ti yaraat iyo ti weynatooba may waaha eed eeda may waaha cajaa'ibin kumuugata insha allahu may kale ka dareey hoolka agaagro- eh, gaarashay weli guryaha shaqsi lahaada iyoonay weli eh, ka- hoolka ka tacluugaba nadaafadeed liinqurhayay liingwanaajii yaku muugata guutaagna may waaha sida magaalada inshagada liinka diyaar garoowahaaye xafladaas inilaka gobada hoolka gudaaji liinka diyaar garoowahaaye guutaag magaalada naftiha nunga nadaafadiya liwanaaji iida boorar badandho may waaha eh, laanki araga kafarahawya liinka diyaari inshagada suldaanka maalintiisu la dooradi kulley maalin jamaa hamiin jamaa yahayti jamaadaha tarowna jamaadiye ilaa muddadaas iyoonay dhahdagna sumay waaha wareegaha ka jari beeli usu liin dooradi oo usu doorati usiina may waaha qaadadi oo liinka do-ay iyo liinka farahi beelihayta may waaha jawlaha ka suubiay usi iyoona may waaha akhyaar badan sida culamaaw diinka sida may waaha malaagadii kale oo beelin shagaya jarti dhammaan may waaha yoon ha wareegayen wadamo eh, oo beelo wada tuulooyinkii oo beelo lahayti yaa ha ka wareegayen sida degmada rabdhuura madilu kutabi la galay miilaraw iidlahanka dhawaay miilaraw inshagada laagboonad laraw yaala ku korkooy ee akhyaartaa kutabti garaswiina kulley garaswiina iyo agagarada walay ku dhiirig iyo miila ku qiib galay bani la roogya waa fafaahiye insha allahu miil oo yaata ha dhaafeeg male miil kasta oo yoo seedeegna may waa ha dhoweyn hooba nagati tibati ku doron yar nagati miilanka domboytayo hata may waa hayo hamareeng may haytay kulinjiriira anka domboyti garaswiin hamareng muurgaabi hamareng eelehel iyo dhiil iyo inshagada gaydarida miilasalaka jamciyada niska kooy kabadija mayn gudubeyna kulin jireer iida lahanka dhowaay tuulooyinka kale sada saja amal inshagada tuulo dholang miilon dhan hamareen marka insha allahu gabalka nabaa- eh, nidaam oo eedan wanaagsan ha dhowaayo oo eedan wanaagsan eh, farax oo eedan muugada oo eedan badan yaku muugada wali rajeena insha allahu in hafladana waqti jawaht in diyaar garoowohayna aminki kulli ilaahay ninka dhakaya argaana diyaara an ena kusoo dhawow walaal idaacadda islaamiga al'andalus een, ka waran dareenkaga faraxeed marka hore walaal maasha allah dareenkii eed iyo eed aan faylay ugu horeyntii magaagay cabdulaahi caliyo Ee, malaaqa hatala doorad ilaahi subxaana watacaala mayn weydiiyaan in xaalad kasta uu isaga wajahdo aan fududahay malaaq anti la dooradina diingalaka dooraday doorashadiisa madi la doorad ilaa hatalaka row shacaa'irta islaamka oo la muujiyow ummatiyo eedan faraxsanta marba marka ku dambayto maylayaa meel walba usaga dadka ku qiib qaadada farxadii oo iyo wanaajo madi la araga inuusa hataa fudeed dareemo haay soona ilaahay aan ku rajeeyan ilaahay in fududaay howlkuna hadde waa lamid ah maabajara gudaha usaga eeyi sharaxaadda madi la kubadii banaaneada ugu yaraan dhowr xaafadood madi ha socodaasa ba dareemasa ani haddee hoolkan iyo lanki haan socda raayooyinka shacaa'irta diineed iyo joogiga deganaanta sakiinada marka ilaahay may weydiiyaan ummatis haddee qabuul ilaahay waa bangeliyey ani ilaahay subxaana wa tacaala howl kasta oo khayr ah aan fududaayo wal allaal walaay cadowka ah iyo walwalba dhibaato ka ah ummata muslimiinta in ilaahay subxaana wa tacaala ku gobada ilaahay subxaana wa tacaala nin hirgeliyey xafladii caleemasaarka waqti walba iyo nagata ilaahaya weydiiyaana si wanaagsan oo barakale ilaahay subxaana wa tacaala inuusan ninka suurtageliy Ee, gaar ahaan may waaha may rogeena meelo leerow garaswiina sideed kilomitir iyo walajar ya mayb waa malaaq laku ka horseedi dadka mayb waa foodo majarna soo dhoweyntiis haa eediyeed farxado dadka ku muuqdo ilaahay subxaana wa tacaala dadka dhan mustaqiim camala ka weeli lan mayb waa lanka kalka xadgudwow majarna owlaad iyo balaan iyo madaarista iyo dhinac walba hataa owlaadimayb waaha meeli soo dhoweyntii ka oontay iriidi ka sugaasi muddo intaas saacadood safarkii ha socdi heer mayb waa cabitaano iyo biyo lanjiyey s- owlaado nidaamaadkiiyo aan halayna yalaha ka dhawaay ilaahay fadlijiya ka suurtagali eedi eedana lahaan ka dhawaay shacaa'ir islaam iyo shacaa'ir diineed ma ahane wal kale muuqati male usiina diingalaka dooradii ummata haddee ummad muslimiin ahaayeen qalbajo eed iyo dhan madoysan yan muuqata farxaddana farxad la koobo kora ma ee quruxda hoolka iyo meel walba haddii aad aragtana juhdi fara badan ini la geliyey iyo aan muuqata ilaahay subxaana wa tacaala ajarku sii intiiba ka dadaali lankii mayb waa culeyskan la saarin ilaahay subxaana wa tacaala inuu isan fududaayo ummata muslimiinta oo gaar ahaan iswalangayaan ilaahay subxaana wa tacaala qabuul angeli walaal intaasaa ka kooba insha allah soo dhowo walaal marka hore magacaaga magacagay maylere iyo agumaasaga lere ka waran diyaargarowga munaasabadda caleemasaarka suldaanka niyow ilaahay ka mahadsan ugaaska maalintii la dooradii jimaadan may haytay jimaadii wahayti maalintii ay dhatan may waybu aha ku jaray deegamada oo beela degaasa dabaaldegyo iyo diyaargarow hoogan oo macnaha lanka diyaargaroowow aleemasaarkshey lanka diyaargaroowow yaa ku jari ka ana maang malayaasay magaalada maalin iideed waleta yaang malayaasi insha allahu tacaala walaw inan doorani oo unaku sugaani intaasahaayeen marka doorashadiis dhatagna may eed iyo eedan dareemahayne farxad iyo reenreen iyo oo shaairta islaamka oo zaa'idi ya waybuaha ya dareemahayn waybuah diyaargarowga ku jara magaalada mayba ku jaree meel kasta oo isgoos ee may laka dhejiyey sawarka suldaanka laka dheji may kale laka dhejiyey raayadooyinka tawxiidka laka dheji may kale laka dhejiyey boorar weyn oo macnaha beeli iyo waybuaha ku turjumaa laku dheji may kale laka dhejiyey ada maasha allah meel kasta ya laka dheji barnaamijkaasi taankele maybuaha may eed usina diyaargarow hoogan ku jara gudaha hoolka oo macnaha laka gobod la fadaw ele masaarkaasi hoolkaasi eed iyo eeda lan qurri maasha allah markii aad aragda oo hagalla waybu aha waybu anti abbaar dhaniyaga fiiriyaasa qurrooda iyo barnaamijyada iyo walal dhaki haddii aad aragda umatamay sheegayaana oo waybu aha beella dhaladi mayba sheegayaana ani tanghaa tuuli iyo hang marna mar dheer iyo mar dhow dhatiyo doorashan onga ni hang marna ugaas on onga laga dooradi gaabkan oo kale ni hang marna gaab shacairta islaamka sidanka muuyaw diyaargarowhoy meelin dhan farhadanta dhan ani han marnay sheegayaan insha allahu tacaala haddii magaalada nagat haddii banaansha nagat haddii hoolka nagat farxad iyo diyaargarow hoogan yaanka marnaa yakumugad maybu aha dadka beelan dhaladi oo rooga magaalada oo eleemasaarka kudhii doon iyoonay banaansha rooga maylaybu aha dad hoolasayka jarofan yakala jar iyo dad ha waraysadaw dhig looma kala herin manaa dhigdantalay baan raarad lanka waraysadaw iyo lang hoolab galin yakala jarantaaslaybuu diyaargarowshe maasha allah sidii laku fadaayu ilaahay subxaana wa tacaala ugaaskana maan weydiyaane laakiin ummatun anaa hilshe gududi higdiineedka gududi wayba ilaahay subxaana wa tacaala galantiis waybu ah walbadan wayba anka gergaara antaasa ugaaskan an rajyaan insha allahu tacaala diyaargarowka saka jarna mayba sugahayna maalinta eleemasaarka sugahayna waan an diyaarsagna insha allahu tacaala warkay intaasu kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah qabanqaabiyayaasha ah xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame taas oo dhowaan la filayo insha allah inay ka dhacdo deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee bakool cali aadan cabdulaahi caliyare oo halkaas ku sugan ayaana inooga soo warramayay ارجع صحبة ولا واستدرك كأخينا جان الحب في المولى جنت ما معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badanna waad ku soo dhagaysateen caawa intii uu barnaamijka soo socday ugu dambayntiina kanaalka wararka ee kataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal kale oo uu ku soo gudbinayo mashruuc saka qaybin ah oo mujaahidiinta ay ka sameeyeen sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix degmada rabdhuureh ee wilaayada islaamiga ee bakool haddaba ku soo dhowaada maqalka muuqaalkaas oo soo bandhigaya goobtii sakada lagu bixiyey iyo bulshadii muslimiinta ahayd ee saka qaybintaasi ka faa'iidaystay wixii ay ka yidhaahdeen
walaalayaal may baan roogne degmada rabdhuuro walaayada islaamiga bokool may baan tan inku bilaawda doonay haddii ilaahay idimu mashruucgii geybinta sekada xoolaha nool oo ku faa'iidaysada doonaan dad muslimiin ah oo fuqara iyo masaakiin iska jaru oo tiradoona deeraasu boqol iyo konton qoys insha allahu tacaalaa barnaamijkaas yaa gudugala doona haddii ilaahay idimu haddana ma baan ku gudubaanay weerowkii magayaalkii dadkii linka tala gali marka qofkii ilaahay subxaana wa taala anta walaan ku alafi ilaahay subxaana wa taala angma hadnagoy ee insha allahu tacaala muslimiintana ando'ayay iyo dadka xoolaanu dhiibideno oo sadaqada dhiibideno zakada xoolaashoo lahugaadina ando'ayay
magaga Ukraine mida la ehe deegaankan ku koy buudan la ehe geek degmada xaqooda muslim inta arday ee ilaa hoola ka qeybiyayaan alhamdulillah geeki sadna firin haysad amara luwaha alhamdulillah ida arday yaan ma hasana
maxamed maalin maanur la dhare deegaankiisdheertigu kooy degmada rabdhuur argayhan safari degmada rabdhuura mujaahidiinta argaydaboa hoolo erinkiisa kawaadki kisafaylanka dhiibahay waybaan mahad eliyaane argay mujaahidiinta sadnaf eringa yaa la isii alxamdulilaahi ilaahay kama xasan alxamdulilahi mujaahidiinta mahad eliyaane
magaay maadiina maa miyaa dheera alxamdulilah degmada rab uure ka sugana dee rab uure ahaa mujaahidiinta harakata mujaahidiin ilaahay khayr badan sii geek walina siidaa sadanaa firin ayaa seedi hadduu ka horintii ka hor ma qaadan geekayin bilaaw e alxamdulilah geekan do'an ima hadeeliyaan ilaahay ka mahadsan ilaahay ka barakaashin ilaahay ka mahadsan mujaahidiintan do'aani ilaahay garabsha guursii gaaladan aaligii wabilaahi towfiiq
isaaq ibraahim maxamuud ali ere deegaanka war odeeya ku kooy rabdhuurunwarow muslimiinta irinkii zakaawaadka isiyaayan sidinaf irin eelisi alxamdulilah uma alxamdulilah islaamka allihii guuley gaaladana adookana allihii jibi
والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا